dhakhtarka guud ee daryeel hosbitaal ee magaalada kismaayo axmed maxamed xuseen ciro ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ku soo dhoweeyey cabdisalaan cabdulaahi macruuf oo ah dhakhtar ku takhasusay aragga dhakhtar cabdisalaan cabdulaahi macruuf oo ah dhakhtar soomaaliyeed ayaa muddo kooban joogi doona isbitaalka daryeel ee magaalada kismaayo inta uu joogo waxa uu samayn doonaa indhafiiqis daweyn iyo talooyin la xiriira aragga ugu horeyn axmed maxamed xuseen ciro dhakhtarka guud ee isbitaalka daryeel ayaa soo dhoweeyey dhakhtar cabdisalaan sidoo kalena sheegay muddada uu joogi doono aad iyo aad baan ugu faraxsannahay warbaahinta nagala soo qayb gashay maanta imaanshahan uu noo imanayay doctor cabdisalaan cabdilaahi macruuf oo ah dhakhtar ku takhasus indhaha lana wada sugayay in badan markii afraadna ka samaynaya daaweyn iyo qalliin indhaha ku saabsan isagoo isticmaalaya maarata nidaamka ugu dambeeyey ee caafimaadka ee indhaha aad iyo aad baan kuu soo dhaweyna dictor kusoo dhawow isbitaalada daryeele magaalada kismaayo waxaan rajeynana insha allahu hadduu ilaa muddada uu joogo in maaragtay laga faa'iidaysan doono oo dadka bukaanada ay ka faa'iidaysan doonaan gaar ahaan dadka maaragtay aragoodu aadka u hooseeyo dhakhtarka isaga ka sheekayn doono insha allah waxa uu qaban doono marka waxaan ugu bishaareynanaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan kismaayo iyo agagaarkeeda dadka jooga in ay maarata dhakhtarka uu diyaar yahay insha allahu tacaala ay jiri doonto fiirin indhaha la fiirinayo daryeelis xagga xanuunada ah iyo qalitaano insha allah hadduu ilaa yidhaahdo markastana isbitaallada daryeel magaalada kismaayo waxay u taagan yihiin in baahida caafimaadka markasta lagu sameeyo horumar si marta markaa loo helo maaragtay horumar ku saabsan xagga caafimaadka marka waxay ka mid yihiin indhuhu waxyaabihii maaragtay aan aada u daba soconnay dhakhtar cabdisalaan macruuf ayaa isna ka warbixiyey ujeedka uu yimid magaalada kismaayo iyo sidoo kale waxyaabaha uu qaban doono muddada uu joogo aad baan idinka mahad celinayaa sida wacan aad inoo soo dhaweyseen gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa maamulka doctor ciro isbitaalka iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka daryeel hosbitalis marka xiga waa dhakhtarka siduu sheegay waa markii afraad ama shanaad aan halkaan imaanayno aan fulinayno qaliinada iyo daaweynta iyo waxyaabaha rehabilitationka ama caawinta iyo consultationka dhammaan ku saabsan indhaha si gaar ahaan hadda safarkan waxaan samayn doonaa safaradii hore shaqooyinkan qabanay oo kale ugu horeyso inaan sameyno baaritaano xagga indhaha ah iyo jagarin xagga aragga anagoo sameynayna wax loo yaqaano spectacles classeska aan dadka inaan u qorno okiyaalooyin sidoo kale inaan u sameyna qaliino hab casri ah oo loo yaqaano small incision oo nuuca ugu dambeeya ah qofkii aan loo sameynayn wax tullin ah si fududna qofkii oo ku bogsoonayo ama gurigiisa oo ku laabanayo uusan jiifanayn cisbitaalka wax dhaawacan badan aan loo geysanayn qaliinada loo yaqaano iskuwintiga ayga ama dadka cawiran ama weershaha loo yaqaano soomaalida u taqaano weershaha aan sameyn doonaa wixii u baahan consultation iyo talooyin u baahan maadaama dadka meel fog ay ka imaanayaan baadiye aysan helayn talooyin ku filan xagga caafimaadka guud iyo xagga indhaha gaaraan aysan helayn waxaan ku caawin doonaa insha allah consultation ama talooyin inaan siino ku saabsan indhahooda iyo caafimaadkooda guud weliid cabdi kulmiye warbaahinta star magaalada kismaayo